taswiirta labiyo tobanaad markii boqorkii samuel u dhintay oo farcan badanaa ay dhammaadeen oo dad fara badanaa ay dhinteen waxaa dhashay ciise masiix markii ciise uu ahaa labiiyo toban jir waxa uu raacay hooyadii maryan iyo yuusuf waxaana u kacay magaalada jeruusalem ciddii la odhan jiray kormaridda oo ciddii markii ay dhammaatay maryan iyo yuusuf waxay u kaceen gurigoodii iyagoo markaasi moodayey inuu ciise la socdo laakiin markii maalin socod ay sii socdeen ciise waa ay ka dhex waayeen dadkii ehelkii ama lama uusan soconba oo waxay ku soo leebteen magaaladii yeruusaalem si markaasi ay ciise uga rartaadiyaan oo waxa ay ka dhex heleen meeshii macbuudka ciise oo markaasi wax baraya ama dhegaysanaya odayaashii waaweynaa ama wadaadadii waaweynaa ee macbuudka oo wadaad walba oo meesha si joogay waa uu yaabsanaa wiilka yar aqligiisa iyo xigmaddiisa maryan baa ku tiri ciise wiilkaygiioo maxaad sidaasi noogu gashay adiga ayaannu kaa welwelaynay oo aanu ku raadraadinaynay ciise ayaa ku yidhi maxaad welwelaysaan oo aad ii raadraadinaysaan anigu waxaan joogaa gurigii aabbahaye laakiin maryan iyo yuusuf ma aanay fahmin waxaa markaasi ciise ka hadlayey intaas dabadeed waxay u kaceen oo anba baxeen magaaladii la odhan jiray nasaareed